magaaladan washington sida aad wararka iyagii warbixinahayaga idaacadihii lasoo dhaafay baad ku maqlayseen waxaa maalintii saddexaad ka socda shir maraykanka iyo madaxda qaaradda afrika dhex maraya madaxweyne barack obama ayaa shaaca ka qaaday in lacagaha uu maraykanku ku maalgashan doono qaaradda afrika haddaba wafdiga ka qeybgelaya ee ka socda dowladda soomaaliya waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle maruu haddaba nagu soo booqday daartan v o eda ayuu waraysi gaara la yeeshay maxamed colaad xasan ugu horeynta waxaa uu dhageystay maxamed colaad xasan qeyb ugu horeyna waxaad dhegeysateen qeybtii hore ee waraysigaasi haddaba qeybtanna sidan ayay ku bilaabantay
colaadoo laba arrimood baa meeshaa ku jira laba arrimood baa ku jira midi waxa weeye weli ammaankeennii ma saaloona investmentkuna waxaa la yidhaahda waxaa weeye sensitive to the security ya labadu way iska soo horjeedaan qofku hadduu lacag doonayo meel geliyo waa inuu ogaadaa waxyaalo fara badan lacagtaas inay soo noqonayso in lacagtiisaasi ammaan helayso in hadduu damca inuu ka baxo lacagtiisa qaadan karayo qawaaniinka lacagteen meeshu leedahay qofkii meel kaga dhaca in la xidhayo justicku lagu kalsoonaan karayo waxyaala fara badan fara badan ayaa jira oo ammaanka fisicalki ugu cajaabsan yahay taasi weli yani weli isma haysato ta labaad waxa weeye investmentku wakhti dheer buu qaata waa laga shaqaynayaa waa la istadhigaraynayaa cilaaqaad baa la samaysanayaa waxbaa la saxeexanayaa ya marka investmentku sidiisaba wuxuu leeyahay jaranjaro u maro ayuu leeyahay jaranjaradiina dad badan bay socotaa weli jaranjaradii weli bay socotaa labadaa marka la isku daro kulli iyo kulli wax degdeg loo samaynaya imika ma jiro laakiin beero badan oo anfallay baa jiro aan filayna dhawaan ina wax ka soo bixi doonaan haddaynu saa u soconno waa gartay waxyaabaha inta dhaawacaya waxaa ka mid a warbixinadan mar walba lasoo saarayo oo hadday noqon lahayd guddigan dabagalka arrimaha cunaqabateynta soomaaliya eritrea oo kale ay soo saaraan warbixin reuters wakaaladda wararka ay dusisay oo warbaahinta qaarkood u dusisay ama la ogaaday waxa ku qorayd in madaxweynaha soomaaliya iyo wasiirka adiga kaa horreeyey fawsiye yuusuf xaaji aadan la eedaynayay oo lalahaa waxay doonayeen in lacag soomaaliya dibadaha u taalay oo xilligii bersamaadkii dowladdii dhexe ay meelo bangiya u yaalay inay doonayeen shirkad shulman rogers la yirahdo dalka maraykanka laga leeyaho magaaladan d c fadhigeedu yahay ay doonayeen inay kala kaashadaan oo lacagaha soo ceshtaan marka eedaynta warbixinta maxaa kala socotaa eeg waxyaalo fara badan fara badanoo nationku markuu burburo iska soo baxaa jira eedaymo fara badan baa jira waxaa lagu takhasusay iminka ama internetka noqoto ama dad kalebaa noqotay in xumaan uun la sheego wanaag la sheegin ya malaha jaamicadaha iminka cusub baa jiro oo lagu specialization lagu soo qaato in xumaanta un la wado dadkoo la dhaleeceeyo waxaan jirinoo run laga dhigo ya anigu waxaan qaba waxa weeyaan burburkaa inagu dhacay waxyaala fara badan baa inaga burburay akhlaaqadiiya dabeecadii adduunka si loola dhaqmaya naga baabaaday dadkaa dad soomaalid baa wuxuu sheegaya oo intaa ku hoos jira oo aan nationka eegayn oo aan futureka dadkan eegayn oo aan dhibaatooyinka soomaalida adduunyada ka haysta eegayn wax la burburiye uun ilaahay ugu talagalay gartay maxaa kaloo ku jira warbixinta markaanigu waxaan leeyahay waxa weeye wax ku jira meesha oo la xaqiijin karaya oo la buruuf garayn karaya yaa halka halkaa kuma jiro wax ku jira meeshaasi anigu ma arkayo wax bruufoo dadkaa un iska kutii kuteenta kutiri kuteenta suuqa intaad fadhiisata dad iska waraysato dee waxay doonaan bay ku sheegin saraakiil dowladda ka mid a iyo madaxda qaarkeed markay hadlayaan in musuq maasuq jiro way qirayaan adiga ma la qabtaa maya musuq maasuq waa that's another question wey ya musuq maasuq arrinta corruptionka dee waa la reid garaya adduunka soomaalida waa dadka ugu corruption baa lagu qoray ya inay wax ka jiraanna waa iska suuragal laakiin waxa unu aanaynaya anugu aan cusub ahay waxaanu aanaynaya inay tahay capacity daro inteeda badan ya accounting systemkii oo aynaan aqoontiisii lahayn financial regulationkii oo aynaan aqoontoodii lahayn habkii wax loo journalist garaynaya loo qoraya oo aynaan habkeedii hayn dee taana imika waxaan ku jirnaa in la quwadeeyo la hagaajiyo internetkii waxaan electronic oo aan la isticmaalayna buuga wax lagu qorayo weli waa gartay waa gartay haddaan intaa ka gudbo warbixinta way soo baxaysaa goordhow bay soo baxaysaa dhowaan bay laga yaaba inay soo baxdo sida nagu maqaalo ah ama xogaha aan helayna waxay sheegayaan in xataa noqolkii dokumentigaasi la dusiyey dowladda ay aragtay dhaawac intee leega idiin geysan kartaa warbixintaa markay soo baxdo horta anigu anigu weli maan arag warqadda weli maan arag laakiin kolley iyo kolleyba anigu anigu ah minister of foreign affairs dhegahaygu dibadday u daloolaan dhegahaygu dibadday u daloolaan dibadda iyo guduhuna way isku xidhan yihiin waxaa gudaha ku dhaca ayaa si fiican ugu yeelanaya magaranaysaa impact ya waxaa dibadda jooga waxaan ogahay adduunka dhegtiisu inay inoo soo jeedo indhihiisu inay inoo soo jeedaan in la damacsan yahay dalkan xabaasha laga soo saaro dhowr jeer baan idhi xabaasha in laga soo saaro in la damacsan yahay laakiin markay wax caynkaasi soo baxaanba kolley dadku way isyar taagayaan waxay odhanayaan tulow what is going on haddana ma waxbaa dhacay haddana ma waxbaa dhacay maalintii wax la qarxay haddana ma wax kala dhacay marka kolleyba warka negatifkii xumaan buu keenaya shiki male warka negative xumaan buu sheeganaya laakiin annaga reactionkayga waxa weeyaan wax hadday jiraan waan saxaynaa waa gartay xiriirka markaan usoo noqona gudahaas aad ka hadasho carab ku dhufatay xiriirka soomaaliya iyo ciidamada midooda afrika ee kaabaya waxaa jira dad ka faalloonaya oo mugdigelinayamugdigelinaymarka arrimaha maxaa ka jira oo wada shaqayntii amisom iyo dowladda soomaaliya daciifaysa la leeyahay horta waxaad ogaataa qof walba halkaa iga dhegaysanayo waxaad ogaataa wax walba meesha joogaaba se waxayna waan keennay maha soomaalidu haddii iyagu isdaafici waaya in la daafaca soo maha madaxweynaha nin soomaaliya hadduu ilaalin kari waayo qof kalea loo keenaya soo maha it's so unfortunate in albaabka markaad madaxweyneha gelayso nin kale qolo kale fadhiyo oo kii soomaaliga la aamini waayo soo maaha marka wax kastaaba hay naga dhexeeyaana waxa xaqiiqadu tahay xaqiiqadu waxay tahay maanta nimankaas hadday baxaan inaynu isku rugmanayno caqli ina kala wada inaan lahayn kol hadday sidaa tahay wax alla waxay sameeyaanba waan iska wadaaw dan baa ka daran waa gartay marka maxaa diidan qorshaysan dowladda maraykanka oo kale v o da waxaa noo qorshaysan marar badan la hadasho waxay sheegtay ciidamada soomaaliya tababarayso waxaa noo qorshaysan inaan ciidamadeenii tababaro nationku ma laha karti male haddaan ciidankooda wanaagsanayn oo aanu ciidankoodu aanu xuduudada ilaalinayn oo aanu ciidankoodu wixii xun kala hagaajinayn oo aanu ciidankoogu implementationka qawaaniinta aanu aanu wadayn marka ciidan nationka ah oo aan qolo ahayn ayaan doonayna inaan samayno oo dalkii hanta oo dalkii meel u dhaqaajiya oo qaanuunkii soo baxaba habeeya oo cid walba ka aqoon badan
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo stuudiyaga v o e da washington nagu soo booqday oo uu warramayey maxamed colaad xasan